dadka nolol maalmeedka ka soo saarta ganacsiyada yaryar ee dhirta la isku daweeyo ee ku nool magaalada muqdisho ayaa la dhibtoonaya saameyn ka dhalatay abaarta kadib markii la waayay qaar ka mid ah xabagta geedaha dawa ahaanta loo adeegsado cabdiqaadir maxamed abuukar waa toddobaatan iyo shan jir ku jira da-da howlgabnimada balse waxa ay danta u diiday inuu ka fadhiisto shaqo maadaama qoyskiisa oo afar qof ah aysan lahayn il kale oo uu dhaqaale ka soo galo subax kasta isagoo ushiisa bukooradda ah u kaalmaysanaya socodka ayuu albaabada u furaa meherad yar oo uu ku gado daawo dhireed taas oo ku taalla suuqa weyn ee madiina ee degmada wadajir wuxuu taniya bishii juun ee sannadkan wajahayaa saameyn ka dhalatay abaarta ka jirta gobollada dalka dhirta oo uga imaan jirtay deegaanada miyiga ah ayaa noqotay mid dhif ah in la helo dakhliga ka soo gala ayuu tilmaamay inuu aad u yaraaday marka loo barbardhigo abaarta ka hor taas oo keentay inay qoyskiisu dhimaan raashinka ay karsadaan iyo xilligiisa haa ma inta jeer wax la karsan jira waagii hore iyo hadda isku mid ma aha hore subixii ilmaha waa quraaco jireen duhurkii waxay cuni jireen qado cashadii waa cuni jireen hadda waxa waaye hal in la bixiyi waayo cashada in la gooyi waayo qadada waxaan geeynaa siddeed saac sagaal saacaan geeyeynaa intaas yacnii cashada ahaa in laga maarmo sokorti qaal biriiska qaal saliidda qaal waagii hore haddii oo rubac saliid aan cuni jirna maanta tuminaan cuni haynaa bariis meeshii aan ku cuni jirnay nus kiil iyo rubac nuska kiilaa la cuni haynaa maalmaa waxay soo gelin waxaan sameeyaa ilma adeertay dhinkii anigii wax xoogo dhaam camalaan u tagaa beriga waxaa waaye jokada saas waaye qoyska cabdiqaadir wuxuu wajahayaa hubanti la-aan dhanka cuntada ah iyo cabsi ah in laga saaro guriga ay degan yihiin oo aysan bixinin kiradiisa labadii bilood ee tagtay wuxuu sheegay in maalmaha qaar uu guriga ku laabtay isagoo faramaran meheradda ayuu xusay inuu marar badan ku fikiray inuu iska xidho balse uusan haysanin beddel kale oo uu kaga kaaftoomi karo cabdiqaadir ayaa koriye laba carruur ah oo uu dhalay wiilkiisa oo ku maqan tababar ciidan wuxuu tilmaamay in muddo dheer uusan warkiisa maqlin balse keliya loo sheegay in lagu daray ciidankii loo qaaday dalka eritereya carruurta uu awowga u yahay ayuu sheegay inuu la jeclaan lahaa iskuol balse uusan ka bixin karin lacagta waxbarashada wuxuu intaas ku daray inuu awoodi la-yahay bixinta kharashaadka ku baxa qoyskiisa kirada waxa waaye laba guri aan ku jirnaa laba qol waaye labada qol soddon doollar iyo soddon doollar lixdan dollar waaye nalaa ku jiraa isigana wixiiskeena biyihii adiga cariiraan ku jirnaa adiga cariir wax la sheegi kara ma aha bis waxa waaye intii yacnii bannaanka dabarsi lahayd meeshaan iskaaga dhex jir hadda nin odayna waa ahay shaqana ma qabi karo gaari ma riixi karo inta bis intaas saasaan u galay cabdiqaadir wuxuu aada uga niyajabsan yahay sii wadidda shaqadiisa noocyadii dhirta ee uu gedi jiray ayaa noqday kuwa qaaliyoobay iyo kuwa la waayey isagoo ka tusaale qaadanaya dhaqdhaqaaqiisa ganacsi durbe waxa u muuqata in haddii xaalku uu sidan sii ahaado inuusan wax faa'iide ah ka heli doonin
malmalka habakadiga waa haaye hadda laakiin tabar aan ku soo gadanaaba waana qaali waaye haddii wax aad tagtid bakaaraha kiila malmal waxaa lagu leeyahay toban doolar laba doolar ana kala tabar ma ahayn dadkiina ma laga gedi karaba wax oo hadda maanta oo raqiis ah oo aan iibsi karna oo wax aan ku gada karna ma jiraba ninkan ayaa sheegay inuu isku dayey inuu ganacsatada waaweyn ee dhirta deyn ka soo qaato balse wuxuu xusay in xilliga lagu jiro ay adag tahay in la helo cid deyn ku siinaysa wuxuu ka walwal qabaa sida nolosha qoyskiisa ay noqon doonto marka ay dhammaato dhirta baaqiga u ah ee uu iibinayo qoyska cabdiqaadir waxay abaar sannadkii labadii kun iyo sagaal iyo tobankii uga soo barakaceen deegaanka gandarshe oo soddon kilomitir u jira magaalada marka ee gobolka shabeellada hoose noloshooda ayaa ku tiirsanayd beer ku baxda roobka iyo soddon neef oo ari ah shan iyo labaatan ka mid ah arigoodii ayaa abaarta uga baxay halka shantii uga soo hartay ay sahay uga soo dhigteen safarkoodii muqdisho markii ay soo degeen muqdisho waxaa u bilowday nolol kale cabdiqaadir oo aqoontiisa shaqo ay ku koobnayd tabcidda falidda iyo xoolo dhaqashada waxaa ku soo furmay mas-uuliyadda qoyskiisa oo tii hore ka culus meheradda uu nolol maalmeedka kala soo baxo ayuu sheegay inay horey ugu gubatay dab ka kacay suuqa weyn ee madiine bishii diseembar ee sannadkii labadii kun iyo labaatankii hanti uu ku qiyaasay siddeed boqol oo dollar ayuu sheegay inay kaga gubatay xilligaas wuxuu dib u aas-aasay meheradiisa bishii juun ee sanadkii labadii kun kow iyo labaatankii maanta mar kale ayuu quus ka taagan yahay wuxuu doonayaa inuu dib ugu laabto deegaankiisii iyo beertii uu kasoo barakacay balse weli abaarta jirta uma saamaxayso beertacbasho dhanka kale deeqow cusmaan cali oo shan iyo toban sano ka ganacsanaya dhirta kana biila qoys ka kooban lix qof ayaa sidoo kale ka mid ah dadka ay abaartu saamaysay wuxuu sheegay in habnololeedkooda uu isbeddel weyn ku yimid tan iyo bilowgii sanadkan dhirtii uu gedi jiray ayuu xusay inaan la wada helin hadda wallaahi aad iyo aad saameyn aad uxooganaa naga soo gaartay sababto wixii haddaysan macnahan adigana aanu kusoo galaynin dhibkeeday leedahay sababtoo sheegii marka adiga shaqadaada ay tahay oo soo gelitaankooda ku fududaado saa wax ugu helayso way fududahay laakiin hadduu kugu adkaado soo gelitaankiisi saa wax ugu helleeda adkaanayso marka caqabadaasaa jirta adiga saataada ulayaabantaa wax adiga kaa darna arkaysa oo naftirkaa kaa tabaryar marka waxyaala noocaaso macnaa markaa caqabada aa la kulanto qofka kaa hooseya laiska fiiriyaa oo kaa tabaryar wuxuu sheegay in saameynta dhaqaale ee qoyskiisa kasoo gaartay yaraanta dhirta iyo qiimo korarka ku yimid inay tahay midii ugu darnayd ee uu la kulmay intii uu shaqadan soo waday wuxuu intaas raaciyey in dhir qoyan aysan arkin bilooyinkii lasoo dhaafay suuqa bakaaraha oo uu kasoo gato dhirta ayuu sheegay inaan hadda laga helin dhirtii beeca fiican lahayd abaarta darteed wuxuu tilmaamay inuusan garanaynin shaqo kale isla markaana uu ka walwalsan yahay mustaqbalka shaqadiisa abaarta ka hor horta aada loo heli jiray waana iska basiid sida macnaha wax lagu heli jiray oo qiimo aada u jaban marba macnaa qofka naftirkiisa markuu dharta soo galo marba qayb oo qayb nooc nooc asaga qaas u ah uu iskaga iibsada wixii asagaa soo gurta mogtaha marka saas iyadoo jirta haddana waa qiimo aada u jaban oo iska macquula aan ku iibsi jirnay markii hore marka qiimahaas ku iibsan jirnay dadka naga gadanayna agana qiimo macquula ugu gadayn markaas
haye hadda maxaa isbedelay marka hadda marka culays fara badanaa imaaday agii dadka soo oo aan ka iibsan jirnay naftarkoodaba lacagihii wixii ayaga markii hore oon ayaga naga sii jireen iyo wixii dhan baa ku adkaaday anigana markaas dadkii aniga a ka iibsan jirnay naftarkoodaba deeqow wuxuu sheegay in dhirta laga keeni jiray gobolka shabeellada hoose balse taniyo intii ay abaartu dhacday suuqa laga dareemayo hoos u dhac weyn abaarta ka hor ayuu sheegay inuu shaqadiisa ka heli jiray shan iyo toban dollar maalinkii wuxuu tilmaamay in hadda uu maalmaha qaar guriga ku laabto isaga oo aan helin wax beel u noqda